guddiga baarlamaaniga ee amniga qaranka dalkani kenya ayaa socdaal ku maraya qeybo ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab duucida socdaalkaasina waxay ku sheegeen inay doonayaan inay kala arrinsadaan hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsana qaxootiga dadka qaxootiga iyo dadka deegaanka ee deegaankaasi ku sugan hanaanka amniga gobolka looga wada shaqeyn lahaa sidoo kalena waxaa jira sharci la doonaya in la horgeeyo baarlamaanka dalkani kenya oo sharciga qaxootiga isbedelo lagu sameynayo oo xildhibaanka degmada faafi laga soo doortay mudane cabdikariin cusmaan raati oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixinaya socdaalka guddigaasi baarlamaaniga iyo weliba howlaha ilaa iyo haatan uga qabsoomay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
badana dhibaatooyinka haystaan dadka deegaanka iyo dadka qaxootigaba dadka deegaanka saa ogsoon tahay waxay ka cawanayeen aad iyo aad wakti baan soo noqotay arrimaha maaragtay dhallinyarada mise dadka kenyaanka oo deegaanka ah faafi ha noqoto dhadhaab ha noqoto wejiya saas ha noqoto faraha ka galeen maaragtay qaxootiga oo haddana la diiday in laga saaro dowladda ay diiday wax badanna macal madaxweynaha u ka hadlay waa kambeynka saaksunta mar baa la soo diray dadkii imaada qolooyinka kabaandhaha waxbaa la qadqaaday markay doorasho dhammaatana waa la iska aamusay marka arrintaas ka hadlaynay waxaana socdeen xildhibaana ka socdaan komitida sharciga iyo komitida amniga marka arrimahaas laga hadlaya securityga iyo maaragtay sidaan maaragtay sharciga u bedeli lahayn oo dadka loo caabin lahaa guddigan oo kulamo kala duwan la yeeshay dadka deegaanka ayaa waxay ahaayeen kuwo dadku deegaankuna ayaguna dhankooda ay aragti ka dhiibanayeen hanaanka ugu wanaagsanee dadka deegaanka oo ilaa iyo afartan kun oo dadda kor u dhaafay iyo qaxooti haatan ay ka noqdeen laakiin hadda way fahmeen ceelada meesha ka jirto dad kenyaan oo waddanka u dhashay oo waddanka degan oo waddanka xaq u leh inay iskool aadi la'yihiin inay college aadi la'yihiin inay shaqo raadsan la'yihiin ayaga iyo dadka qaxootiga isku mid noqdeen sababta ay tahayna dadkii maadaama dhulkaanaga abaar badan ay ka dhacdo waalidiintii ay geliyeen farahooda qaxootiga si ay raashin u helaan mise dhallinyaradii ilmahoodii marka ahaa marka taasaan ka hadalnay dadkan way fahmeen aad baa loo fahmay nuur barre waxa uu ka mid yahay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ka soo jeedo kulankaasina waxa uu ka sheegay inaysan marnaba doonaynin dalka soomaaliya aadaan duruufo dhanka dhaqaalahana ay ku qasabtay inay ku biiraan xeryaha qaxootiga dhadhaab ninkii iyo xabartii iyo ninkeedii maxay haastaan kibanda ilmihii kibanda way la'yihiin marka waxaan idin sheegaynaa annaga meelna meeshan ogama soconne meelna meeshan ogama dhaqaaqi rabno meelna meeshan kenya baan ku dhalan kenya baan dhaqan meel kale oga soconno ka aadi rabnana ma jiro waxaan rabnaa in run noola sheego oo farahan nagala bixiyo in faraha nagala bixiyaan rabna oo run noola sheego cadaaladnimo noola waddankaan cadaalad kuna waddankaan ku dhalanne inta badan dadka deegaanka ayaa waxay soo bandhigayeen in xaquuq rasmi ee dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhaab ay ku leeyihiin dalkani kenya waxayna ka dalbanayeen in sharciga cusub ee qaxootiga ee baarlamaanka dalkani kenya la horgeyn doono lagu daro in dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab la siiyo aqoonsiga rasmiga dalkani kenya ayagoo ku doodayay in dadkan ay ahaayeen kuwa soddonkiisay lasoo dhaafay ku sugnaa xeryaha qaxootiga dhadhaab madaxda maanta waa kii aa maqlaysa waxay go-aan ku gaareen inay dadkan sharci la siiyo su-aasha la weydiiyana ama samanka u weydiy wuxuu ahaa haddii sharci la siiyo dadkan waxay xuquuq u yeelan doonaan inay nala degaan ay nala qaybsadaan dhulkiina yaa imaan kartaa maxaa ka qabteen dadkana si toos bay uga jawaabeen waxaan ka qabno ma laha ilaa hadda waxba noomaba harinbo soddon sanay cunaayeen dhulkaanaga deganaayeen wax noo harin ma laha marka taasna raalli baan ka nahay in la siiyo sharciga isku soo wada colcoliyo aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya ayaa haatani waxa uu aruurinayaa aragtida guud ee dadka qaxootiga iyo weliba dadka deegaanka ee xeryaha qaxootiga dhadhaabiya ka kuma ku sugan si qeybo looga bedelo sharciga dalkani kenya qaxootiga u yegleeleen kaasoo la sameeyey sanadii labada kun iyo lixda oo ilaa iyo haatan ah sharci dadka qaxootiga si waafiyaysan oga faa'iidaysanin balse dowladda dalkani kenya keliya ay buwaagta ku soo qortay maxamed faarax shire v o a garissa